ciidamada dowlad goboleedka jubbaland kuwa dowladda federaalka iyo ciidamada kenya ee qeybta ka ah amisom ayaa afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay howlgallo ay ka wadeen deegaano ku yaala galbeedka gobolka jubbada hoose waxay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kala wareegeen deegaanka janaay cabdalla oo lixdan kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada kismaayo howlgalkan ay ciidamada huwanta ah ku qaadeen deegaanka janaay cabdalla ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa deegaankaasi iyo sidoo kale ciidamada wada socday haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas ayuu wariyaha v o a khadar maxamuud xareed waxa uu ka waraystay taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland genaraal aadan maxamuud ibraahim aadan koojaar
shalay oo taariikhdu ahayd afartii bishii sagaalaad laba kun iyo labaatan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan sida gaarka u tarabadan daraawiishta waxay deegaanka jaha cabdalle oo ay ka horeeyeen nimankii halnaawayaasha ah oo gacanta ku hayay meeshaana sidaad u ogtahay waa meel muhiim u ah al-shabaab ayay ahayd waa marinka isku xiraa gobolada jubbada hoose jubbada dhexe gedo shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gobolada dhexe sida hiiraan iyo maaragtay goboladaas dhexe oo dhan waa meesha marinka u ah ay iskaga gudbaan marka ay maaragtay u socdaan xagga goboladaas kale markay u socdaanna waa meeshay ka gudbaan xagga jubbada hoose markay u socdaanna waa meeshay ka gudbaan gudaha kenya markay u socdaanna waa meesha ay ka gudbaan islamarkaasna waxay u leedahay muhiimad dhaqaale oo waxaa kasoo geli jiray dhaqaale fara badan maadaama waddadu ay tahay waddaha albawlaha oo isku xidha laga bilaabo degmada kismaayo dekeda kismaayo ilaa iyo degmada ceelwaaq iyo gobolka gedo ay uga sii gudbaan gaadiidku maaragtay dawladaha deriska ah sidaa darteed baa waxay ka heli jireen dhaqaale aada u fara badan bay ka heli jireen marka si iyadoo aan maaragtay wax isaakacaabina aan lagala kulmin ayaa gacantooda laga saaray ciidamada dowlad goboleedka jubbaland laakiin taliye wararka aynu ka helayno janaac cabdalla waxay sheegayaan in shalay saddex askari oo ka tirsan jubbaland ay ku dhaawacmeen halna uu ku dhintay arrintaas ma jirta sidaad og tahay al-shabaab wax iska caabina oo ay ciidanka kala hor yimaadaan ma jiro awood iska wax caabineed oo ay leeyihiinna ma jire waxoodu waxa weeye waa miino ay maaragtay dhulka ku aasaan oo ay maaragtay dadka ku waxyeeleeyaan iyo qarax isniidaamina sidaa darteed arrintaas waxay ku timid miino ay dhulka ku aaseen bay ku timid marka arrintaas waa ma ahayn wax iska caabine waxa ay qarax miino ayuu ahaa arrintaas marka ma ciidamadiina jubbaland oo keliya miya mise ciidamo kale oo kenya amisom ayaa idinku weheliya howlgalka weheliya waxaa weeye ciidanka dowladda federaalka ee sne iyo jubbaland iyo saaxiibo kaleo aan leenahay laakiin amisom waa nagu soo biiraysaa weli hadda maysan qayb hadda hadda janac adale joogitaankan hadda qayb kamaha laakiin way nagu soo biiri doontaa inshaalla waxaa kaloo wararka aynu ka helayno ay sheegayaan in ceel bam ama miino lagu xiray uu qarxay halkaana uu askari jubbaland uga geeriyooday ma jirtay arrintaas arrintaas ceelku wuu jiraa laakiin wax hadda geeri ah oo jira iyo wax dhaawac oo jira midna ma jiraan laakiin ceelka way qarxiyeen waana maaragtay waxay ku qarxiyeen waa shalay weeye ceelkaas waktigii ay qarxinayaan waktigii gacantooda laga bixinayay meesha oo ay ka baxayeen ayaa si aan loo isticmaalin ceelkaas ilaan awalba ma aysan wax arxana iyo wax maaranaxdina iyo wax danqashaa dadka umaysan haynin si ay dadka ay maaragtay usii dhibaateeyaan awalba dhibaatadii ay ku hayeen ay usii xoojiyaan baa ceelkii xoolaha iyo dadkii ay isticmaalayeen ay ka cabiyeen bay ceelkii bay qarxiyeen maqan dhaqankooda dhaqankoodayna kamid tahay marka dhibaatadii ay dadka ku hayeen way unbay sii unbay sii laba jibaareen marka howlgalkan aad kula wareegteen janaac cabdalle muxuu uga duwan yahay howlgalladii hore berigii hore waad tegi jirteen waad kasoo laaban jirteen hadda kan muxuu uga duwan yahay
howlgalkan wuxuu uga duwan yahay howlgaladii hore lagama soo laabanayo janaac cabdalle waa sida loo tegay waxaana howlgalkan talagalkiisu yahay in degmooyinka hortaana laysu furo degmada madowgi kismaayo kismaayo dobley isla markaasna maaragtay la horeeyo meelaha kale ee gacanta dawladda ka maqan sidaa darteed wuu ka duwan yahay howlgaladii hore marka ma ma ma janaac cabdalla ayaad ku egtihiin mise meelo kale ayaa idiin qorshaysan inaad tagtaan meelo kalea noo qorshaysa inaan tagna insha allah hadii la idhaahdo marka hadda xaalka waasee maanta janaac cabdalle xaalka shacala cabdalle aad buu u degan yahay dadka shacabkiina si wanaagsan bay usoo dhaweeyeen ciidamada isla markaana ay maatinka yimaadeen way ku farxeen waxaana rajaynaynaa insha allah hadii la idhaahdo in adeegii ay bulshadu baahnayd oo dhan in la gaarsiin doono hadii la idhaahdo waxaa jira in inta udhexaysa kismaayo ama janaac cabdalle ama afmadow iyo janaac cabdalle ay al-shabaab ka arrimiyaan marka maxay macnoo leedahay inaad tagteen janaac cabdalle inta udhexaysa kismaayo iyo janaac cabdallena ay go-doon tahay oo al-shabaab ay joogaan meelaha aad sheegaysid oo dhan kulli waa laga nadiifinayaa waana laga sifaynayaa waana la isu furayaa sida aan kuu sheegay degmooyinka kismaayo afmadoob iyo dooble inta waa la isu furayaa inta udhaxaysana waa laga sifaynaya insha allah hadii la idhahdo kooxahan khawaarijta argagixisada insha allah hadii la idhahdo kaasi wuxuu ahaa taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland genaraal aadan maxamuud ibraahim aadan koojaar oo u waramayey wariyaha v o a khadar maxamuud xareed